Qorshaha horumarinta Jubbaland ee shanta sano ee soo socota ayaa ahmiyad weyn u leh horumarinta dowlad wanaagga, dib u dhiska, iyo fulinta mashaariicda kala duwan ee waxtarka u leh dowladnimada. Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland ayaa wada dadaallada bulshada qaybaheeda kala duwan loogu talagelinayo qorshaha horumarinta Jubbaland ee shanta sano ee soo socota. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland, Maxamed Weli, ayaa ka hadlay qorshaha horumarinta Jubbaland iyo halka uu marayo, isagoona ka warbixiyey muhiimadda bulshada uu leeyahay ka qaybgalka barnaamijka horumarinta Jubbaland.
runtii barnaamijkan qorshaha horumarinta dowladda jubbaland oo waxaan u malaynayaa shan sano ilaa shan sano ilaa shan sano hadda sanadkii eh, markii saddexaad heeramkiisii saddexaad hadda noo socdo waxaad ogtihiin muddo ka hor in lagu dahafuray magaalada kismaayo Eh, consultationkiisii iyo la tashiyadiisina ay bilowdeen oo ay socdaan waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo tiimka ka shaqaynaya ee wasaaradda qorsheynta oo aan rabo si gaar ah inaan u xuso cabdirashiid eh, zahra iyo musdaf oo barnaamijkan wado Eh, waxaan u mahadcelinaynaa bulshada rayidka ee maanta barnaamijkan ka soo qayb galay waxaan rajaynaynaa in wax badan lagu darsado hadday noqoto naafada hadday noqoto dhalinyarta hadday noqoto ganacsiga wax kasta oo qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socoto maanta waxay noqon doontaa maalin aydhiyadiinna iyo fikradihiinna iyo waxa muhiimadda idiin leh uu ku soo bixi doono buugga la qorayo shanta sano ee soo socota ee qorshaha horumarinta dowlad goboleedka waxaan rabnaa marka maadaama la wada joogo oo halkan la isugu yimid qof kasta inuu waxaan rabnaa oo ka socdo hay-adaha kala duwan ee bulshada rayidka inaad wax ku darsataan baan rabnaa buugga soo bixi doono waxaad idinka aad leedihiin waaye wax isteedka dan ee waaye waa horumarkeenna waa nolosha sideedaba qorshe hadduusan jirin horumar ma jiro haddaad ku guuldaraysato waxay yidhaahdaan in aad qorshe samaysato adiga ayaa qorsheynaya inaad guuldaraysato marka waxaan rabnaa inaan wada guulaysano inaan qorshe yeelano halkaasay ka bilaabanaysaa marka waxaan rabnaa cid kasta inbutka ay leedahay inay meeshaan ku darsataan rabnaa Eh, saaad ogtihiin horumarka ama qorshe in la samaysto grassrootka iyo dadku ka yimaadaan annaga maalmo ka hor waxaan joognay meesha la yihahdo dhobley sidaanoo kale markaan la kulanay dowladdii iyo qaybaheedii kala duwanaa waxaan la kulanay bulshada rayidka meeshayda ku sugnaa marka iyada weli waxaa qayb ka ah safarka annaga guddoomiyaha johnsa cabdifataaxada nala joogaan filayaa ku-xigeenkiisa baa nala joogo waxaan rabnaa horumarkaasoo dhan marka la qoro ee laga shaqeeyo ma aha inuu ku kooban yahay sectorka hadda maanta halka aan ku fadhino arrimaha bulshada caafimaadkii baa ku jiro waxbarashadii baa ku jiro jidadkii baa ku jiro biyihii baa ku jiro wax kastoo dhan baa ku jira laakiin bulshada rayidkana qaybtii aan dowladda ahayn bay ku matalayaan waa meeshii laga toosinayo dowladnimada laftirkeeda waxaan rabnaa marka inbutkaasi inuu iswada kaabaan rabnaa waxbarasho hadday noqoto caafimaad hadday noqoto naafo hadday noqoto ganacsi hadday noqoto wadankeenna waa barwaaqo khaasatan gobolkan hadda annaga aan joogno ee jubbaland aad ogtihiin beeraha uu leeyahay beeraha uu leeyahay aad ogtihiin xoolaha ku dhaqan aad ogtihiin xuduudda uu leeyahay intay leegta aad ogtihiin macquul ma aha qorshe la-aan wey dadkiisa waxa ay baahida u haysato waxaan rabnaa baahida dhalinyartaa la rabaa inay maanta u kacaan baa la rabaa Eh, si wada jir ah la rabaa inaan isu kaashano